kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha waa toddobaadle aad xiliyadan oo kale ka maqashaan idaacadda himilo waxaan idinkugu soo gudbinaa xogo noloshiina wax ku kordhin kara isbuucanna waxaan idin haynaa marka fakriga waxaa sababa waa dagaalada oo kale sinaan la'aanta ama cadaaladda dadkii inay maxay ahayd cadaalad waayaan ama shaqooyinka inaan loo sidhnayn oo kale ayaa sababa maxaase waa farqiga kusii baahaya meelo badan oo dunida ah martideenna ayay ku iifinaysaa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah u k oo heshiis ganacsi la gashay new zealand shabakadda bulshada ee facebook oo wax kabedel ku sameynaysa magaceeda iyo morocco oo mamnuucday duulimaadyada u k sabab la xiriirta covid nteen qodobada iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waxaan ahay maxamed xasan timijlac oo u farsameynaya kusoo dhawaada mar kale barnaamijka bandhiga dhaqaalaha hagaag sanad weliba toddoba iyo tobanka oktoobar waxaa dunida loogu dabaaldegaa maalinka caalamiga ah ee yaraynta jiritaanka faqriga si loo xakameeyo faqriga meelo badan oo dunida ah kusii baahaya gaar ahaan qaaradda afrika haddaba toddobaadkan ayaan ku eegaynaa xog ku saabsan waxa keena faqriga iyo sida lagu yarayn karo waxaan arrimahaasi kala sheekaysanay maxamuud geedi oo bartay culumta dhaqaalaha bismi illaahi raxmaan raxiim su-aashiisa maxaa lagu qeexi karaa faqriga faqriga waxaa lagu qeexi karaa xaalad dhaqaale yari ayaan ku qeexi karnaa shaksiga uu awoodi waayo caafimaad ama dhakhtarkii inuu tago shaksiga uu awoodi waayo waxbarashadii inuu tago isagoo waxbarasho gaaray shaksiga uu awoodi waayo wax uu ku noolaado inuu helo tusaale marka shaksigan hadduu ku tiirsanaa beer ama xoolo uu ku tiirsanaa hal xili roobeed roobkii la waayo ay u dhimanayaan dadkii maxay eedoo baahi ay u dhimanayaan kaydba aanan haysan faqri sidaasaan ku tilmaami karaa waxaan is leeyahay ka soomaali ahaan faqriga waa wadanka labaad inaan nahay baan filayaa burundi keliya naga horeyso marka faqrigu waa dhibaato oo qofku uu awoodi kari waayo waxyaalihii noloshiisa aas-aaska u ahayd sida caafimaadka waxbarashada iyo meeluu seexdo iyo waxuu cuno sidaasaan ku qeexi karaa maxay ahayd faqriga waa tabamarsan tahay marka maxaa sababa faqriga faqriga waxyaalo badan ayaa sababa faqriga waxyaalaha sababa waxaa ugu horeeya dagaalada oo kale soomaaliya muddo soddon sano haddaan ka badnayn ayay dagaal ku jirtaa haddana saas ay tahay wadamada faqriga ama bafatiga lagu tiriyo ayay maxaydo kaalimo hore kugu jirta haddaana koo ahayn labay ka tahay marka faqriga waxaa sababa waa dagaalada oo kale sinaan la-aanta ama cadaaladda dadkii inay maxay ahdo cadaalad waayaan ama shaqooyinka inaan loo sidhnayn oo kale ayaa sababa faqriga waxaa sababa aqoonyaridda si kasta maxay ahayd oo aada u haysto khayraad haddaadan aqoon sida loola soo baxo hadda soomaaliya waxay inta badan ay ku faantaa inay haysato dhul barwaaqa oo maxay ahayto shidaal ku jira maxay ahayto baddeedo kalluun ku jira maxay ahayto dhulkeedii ku fiican yahay yacni beerashada haddana aqoontii oo yar darteed intaas dhan waan ka baahannahay baddaas laisku haysto oo maanta kenya iyo soomaaliya isku haystay waxaa la sheegay shidaal badan inuu ku jiro haddana lama soo bixi karno tabaryari oo ah aqoon darri oo shacabkeenu aynan waxaas yacni jaamacadaheenu aan aboodin ama laga dhiginba halkii qofa soomaaliya soo bartayna waxaa laga yaabaa isagoo qaxootiya inuu soo bartay wadamada uu kusoo bartay uu ku shaqaysto soomaaliya maxay ahdo rajo ah inay maxay ahdo ku jirinba ay shidaalkeeda la soo baxaan kalluunka oo kale kalluunkeena dad baa iska maxay ahdo wadamo oo deriska ah ama wadamo kasii fog meelaha shi ka yimaada oo maxay ahdo ayaa kalluunkeena iskala baxa oo maalin kasta baddeeni jooga anagu awoodeeni baa yaroo maxay ahdo shacabkeeni kama faa'iidaystaan in yaroo maxay ahdo xeebta ay kasoo qabteen oo kalluun ay kala soo baxeen mooyaane kalluun meel lagu keydiyo oo maxay ahdo wadan ka dhan maxay ahdo intii u baahanaa ay intay keedsadaan inta kale ay dhoofiyaan haddana ma sameeyaan oo ma awoodaan waxyaro shirkado yaryaro maxayado aan awoodin wax intaa leeg way jiraan laakiin haddana kama faa'iideystaan oo wadankeeni haddana lagama faa'iideysto beeraha oo kale waxaad aragtaa inaan leenahay dhul barwaaqo ah webiyaan leenahay haddana beerihii waxyarbaa maxay ahaydo oo aanu dadku maanta aanan sidaa u isticmaalin sida misigidii iyo geleydii unbaanu ku beeri jirnay oon maxay ahaydo aqoonay waxyaalahan maxay ahaydo maanta supermarketyada lagu gado oo waddamadana noogu keeno sida tufaaxa afgaadhaha oo kale maxay ahaydo baradhada hadda soomaaliya inta badan ay isticmaasho soomaaliya ma beerato haddana dhulkiina way haysaa gadaal bay maxay ahaydo ka ogaadeen in maxay ahaydo baradhadii la beeri karo oo shay kasta soomaaliya lagu beeri karo marka taasina waxay sabab u tahay aqoonyarida inay haysata ama wadankeena haysata in badan oo dunida ka mid ah waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo la xiriira faqriga marka wadamadaasi sidoo kale sida uu caalamka uga jiro maxaa inoogu sheegi kartaa caalamka faqriga wuu ku jiraa waana wax inta badan dowlado badan ama ummad badan oo maxay ahdo saameyn xun uu ku yeeshay heer ay maxay ahdo islaayaan heer ay isdhacaan heer dunidu ay isboobto intaas dhan waxaa sabab u ah baa la dhihi karaa faqriga haddana faqriga waa lagu kala horeeyaa wadamada afrikaba ha u badnaatee burundi oo kale ayaa hadda inta badan websaydyada rankii ama nambarka hore ay geliyaan faqriga sidoo kale soomaaliya ayaa laba ama saddex soo galayso mozambiq oo kalea ku jirto kaalimaha hore madagaskar oo kalea ku jirto intaasba maxay aheedo faqriga waa ku badan yahay haddana waxaa la isweydiin karaa sababa maxaa wadamadan africa ama sababa in maxay aheedo faqriga uu ku jiro ayaga ugu horeeyaan faqriga waxaa sababa la isdhihi karaa dowlad wanaag la-aanta ka jirto dahfuranaan la-aanta musuq maasuqa oo ayagu ku badan yihiin maxay ahaydo xukunka oon ummadii aqoonta u lahayd ee wanaagsanayd ee bulshada aan loo dhiibaynin istakoorka oo kale oo africa iyadayba istakoorayso soomaaliya oo kale waxaa ka jiro runtii waan aragnaa oo maxay ahaydo in qabailadu aanu isjeclayn sidaas oo kale marka ayaa sababi karta baan isleenahay adduunkana sidaas ugu jiraa maalin la xuso ayaaba jirta marka faqriga toban toddobada octoobar sanad kasta ayaana maxay ahaydo faqriga la xusaa caalamka sidaas ugu jiraa faqriga waa tahay kaalinta dowladaha ee kaga aadan yareynta faqriga muxuu yahay runtii dowladda kaalinta ugu aadan dowladdu horta waxay kaalin ugu aadanaan karta marka iyadu ay xaq ku dhisan tahay markii iyadoo ay hogaaminayaan dadkii aqoon u lahaa hogaaminta markay dadku dowladdu ay tahay dowlad shacabkeedu uu soo doorta ay shacabkeedu ku qanacsan yihiin ayay saameyn ku yeelan karaanoo maxay ahaydo wadankii faqrigu inay kala dagaalamaan oo wadankii barwaaqo u horseedaan ay sababi karaan haddiiba wadankii dowladdiisa aanu dowlad wanaagsan ahayn faqri lamaba dagaalami karto ayadaaba yani xag aan ku joogin marka dowladdu waxay hadday tahay dowlad maamulkii fahamsan waxay kula dagaalami kartaa inay ku dadaasho inay kobciso wax soo saarka dalka sidaa loola soo bixi lahay kaluunka shidaalkeedu ay ka faa'iidaysto beeraheeda ay ka faa'iidaysto intii hadda soomaaliya marka inay kaluun soo saarto iska daaya shidaal soo saarto iska daaya beerihii dadkii masaakiinta ahaa raashinkay keenaan ba waxaa la keenaa raashin isla noocaasa oo hay-aduhu ay keenaan oo meelo kale laga keenaa taasi oo sababi karta dadku inay niijabaan ay beerihii kasoo tagaan ee yudhibiyada maxay ahdo maanta ay buuxdhaafiyeen dadkii ayaa maxay ahdo faqriga sabab u noqday marka dowladdu faqrigu waxay ku yareen kartaa inay uga faa'iideyso dhulkeedii beerihii inay ugu faa'iideyso in maxay ahaydo waxyaalaha wadankeeni laga heli karo aanu ay iska diido in wadankii la keeno waxyaalaha ugu yaabka badan aan arkay waxaa ka mid ah soomaaliya shirkad badan oo biyaha sifeeya ku yaalo maxay ahdo sida caafi iyo jima iyo shirkado badan haddana waxaan aragnay isla biyahaas oo kale in wadamo kale laga keenay oo turkiya oo kale laga keenay oo biyahaas yaryarka soomaaliya biyahaas maanta uma baahana oo biyahaas way haysataa dowladda maxaa la gudboonaa marka waxaa la gudboonaa biyahaasoo kale inay iska diido ama maxay ahaydoo ay canshuur ay saarto dadka kalena ay ka yarayso waxaa kaloo ka mid ah waxaan aragnay malab oo kale oo laleeyahay wadamada laga keenay soomaaliyana wadamada ugu horeeya malabkay ku jirtaa dadku shirkadaha xitaa hadeer way samaysteen way fahmeen way soo saartaan haddana haddii malab laga keeno dibadda waa waxyaalaha maxay ahaydoo dowladu ay laga rabay ka mid tahay oo dowladdu kula dagaalami lahayd ku yareen lahayd waxaa kaloo ka mid a ukun baana noo keenaa oo wadankii la keenaa ukun soomaali madigaal la-aan baa haysa marka dowladdu inay waxaas fahamto maxaheedo waxaas ay la dagaalantay maxaheedo faqriga ay ku yareen kartaa
dabcan sidee lagu yareyn karaa faqriga faqriga waxaan ku yareyn karnaa in maxay ahayto dadku ay hoggaan wanaagsan ay doortaan in dadku ay maxay ahaydo cadaaladda ay ka shaqeeyaan aanan maxay ahayto shaqooyinka ay u sinnaadaan in qofka markuu rabo inuu qof caawiyo ee aanu biilin ama maalin kasta maxay ahaydo qofka uuna gacan horsi aanu ku joogin qofka walaalkiisa hadduu caawinayo oo ku dadaalo qofkan siduu u noqon lahaa qof shaqaysta oo madax banaan bil kasta intaad waxyar usoo diri lahayd qofka walaalkaaga ah waxaa kaaga wanaagsan waxyaro kuusan inaad hal bil siiso oo ganacsi oo kale oo siduu u furan lahaa oo miisba alaha ka dhige maxay ahdo waxyaalo noocaasi ku dadaalo ee dadku ay ku dadaalaan maxay ahdo inay la yimaadaan hal abuur dadku ay ku dadaalaan haddii intaas la helo waxaan isleeyahay ay ka faa'iidaystaan dhulkooda ay aaminaan ay iskuday ay sameeyaan waxaan isleeyahay faqrigu wuu yaraan karaa dagaalada oy dadku maxay ahdo qabaa'il isku dagaalayaan waa waxyaalaha ugu badan ay sababa faqriga qofka maanta deegaankuu joogay oo nolol ku haystay oo deegaankiisa haddii dagaal ka bilowdo waxay sabab u tahay inuu soo qaxo oo meel maxay ahdo kale uu tago hadduu meeshaas uu tago waxay u baahnaana marka caawinaan taasaa marka ugu horeysa faqriga meeshuu ka bilowday marka dagaalada iyo dhibaatooyinka iyo qabiilqabaayilka isku dagaalayaan inay iska joojiyaan oo nabadda ay ku dadaalaanba faqriga ku yareyn karnaa ugu dambeyntii aragtidaada ee ku aadan waxaad ku biirinaysa maxay tahay fikir ahaan waxaan ku biirin lahaa dadku markay hasalooniti iyo nabad ay helaan ayay wax kastoo ay u baahan yihiin samaysan karaan inay ku dadaalaan nabadda inay ku dadaalaan in maxay ahaydo qabaa'ilka ay isku leynayaan iska daayaan in maxay ahaydo kooxooyinka ay isku dagaalayan iska daayaan in dhulkoodii ay aaminaan in maxay ahaydo kooda wax soo bartay inuu ku dadaalo inuu dhulkiisii wax ka soo saaro inuu maxay ahaydo fikrad iyo halabuur inuu keeno ayaan faqriga ugu bixi karnaa keena wax bartay oo ugu wanaagsanaa haddii uu ka tago wadankii maxay ahaydo ee dhallinyaradii wadankii ay ka tagayaan oo ay ka tahriibayaan oo badaha ay ku dhimanayaan oo la leeyahay wadankii boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhalinyaro waaye haddii awooddii dhalinyaradii wax soo saari laheyd ay wadanka ka tagaan faqriga wadanka wuu sii jiraya tan labaad dadka wax soo bartay oo dibadaha wax kusoo bartay oo aqoontii u leh waxaan shidaalka sidii loo soo saara yaqaana ama kaluunkii sida loola soo baxay yaqaana ama beerahee wax kusoo kordhin kara inay dadkoodii intay u naxaan ay wax kusoo kordhiyaan keliya aanu soo doonanin wadanka xil iyo shaqo aanan soo doonanin ee ummaddu ay u shaqeeyaan ay waxbaraan dhul anagoo leh oo maanta aan ka faa'iidaysan weynay oo aan beeran weynay iska daa inaan beerano dadkii yar oo masaakiinta joogayna laga soo qaxiyo oo udbiyo loo sameeyo magaalooyinka oo n g o yo loo samaysto oo maxay ahdo wax lagu tuugsado oo maxay ahdo haddana wixii aanan la gaarsiinaynin ayagu dadka kale ay cunayaan waa dhibaatooyinka faqriga keeno marka waxaan ku biirin lahaa bulshada inay iska daayaan dhibaatooyinkaas oo barakicintu ay ka mid tahay inay iska daayaan inay baaqimundada iska daayaan oo isku dayaan inay hala abuur la yimaadaan in la shaqeeyo oo wadanka loo shaqeeyo hogaanka inay maxay ahdo cadaalad ay noqdaan oo iyagana wadanku ay u shaqeeyaan aanan ka shaqaysan intaasaan kusoo gabagabeyn lahaa raadiyaha himilo iyo dhammaantiin wariyaasha waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
waa tahay waxaad la socotaan dhegeysiga barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markaana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka tan iyo oktoobar labada kun sideed iyo toban boqortooyada ingiriiska ayaa heshiis ganacsi la galaysa new zealand u k ayaa heshiis ganacsi waxa ay la gashay new zealand kaasi oo ay sheegtay in ay ka faa-iideysan doonaan macaamiishii ganacsada boqortooyada ingiriiska ra-iisul wasaare boris johnson ayaa sheegay in heshiiska uu dhimi doono qarashka badan ee ku baxa dhoofinta wuxuuna u furi doonaa suuqa shaqada ee dalka new zealand xirfadlayaasha u dhashay ingiriiska dowladdu waxay rajeynaysaa in ay tahay tallaabo wanaagsan oo ku aadan kubiiritaanka naadig ganacsi oo ay ka mid yihiin dalalka kanada ee jabaan heshiiska new zealand laftiis uma badna in uu kor u qaadi doono kowaca u k marka loo eego qiyaasaha u gaarka ah dowladda guud ahaan qayb yar oo ka mid ah ganacsiga u k ayaa loo iibgeeyaa new zealand taasi oo ah wax ka yar ibir dhibic laba boqolkiiba shaqaalahay ururka beeraleyda qaranka ingiriiska ayaa sheegay in heshiiska uu dhaabici karo beeraleyda u k islamarkaana uu hoos u dhigi karo heerarka cuntada laakiin xogayaha ganacsiga caalamiga ah ee ingiriiska ani mary oo warbaahinta la hadashay ayay tidhi waxay siinaysaa fursado labada dhinacba si loo wadaago waxsaarka tanina wax walwala kuma abuuri karto beeraleyda ingiriiska ayay sheegtay haweeneydan shabakada bulshada ee facebook ayaa wax kabedel ku sameyneysa magaceeda shabakada bulshada ee facebook ayaa qorsheynaysa in ay magac cusub u bixiso toddobaadka soo socda sida uu wariyey blogga maraykanka laga leeyahay ee farij talaadadii isaga oo xiganaya ilo si toos ah u og arrintan madaxa fulinta ee facebook mark zuckerberg ayaa qorsheynaya in uu ka hadlo isbeddelka magaca shirka sanadlaha ah ee shirkadda kaasi oo dhici doona sideed iyo labaatanka oktoobar laakiin waxaa lasoo bandhigi karaa goordhow sida ay werisay ferj iyadoo ka jawaabaysa arrintan shirkadda ayaa sheegtay in aysan ka hadli karin arrin la xiriirta xan ama mala-awaal warkan ayaa kusoo beegmaya xilli shirkadda ay wajahayso culayse kaga imaanaya dowladda maraykanka oo ku aadan habdhaqankeeda ganacsi ugu dambeynna morocco ayaa mamnuucday duulimaadyada u k sabab la xiriirta covid nteen dowladda morocco ayaa mamnuucday duulimaadyada taga ama kuwa ka imaanaya ingiriiska sabab la xiriirta cudurka faafa ee coronavirus dhowr shirkadood oo u k ayay dowladda morocco u sheegtay in duulimaadyada la joojiyey laga bilaabo arbacada oo maalinkii shalay ahayd ilaa iyo amar dambe duulimaadyada morocco kala dhexeeyay jarmalka iyo netherland ayaa sidoo kale lagu sameeyey hakin b b c da ayaa la xiriirtay safaaradda morocco iyo xafiiska dalxiiska iyo weliba xafiiska arrimaha ee dibadda u k si ay arrintan wax ugu weydiiyaan balse uma aysan suuragelin arrinta saxda ah talaadadii boqortooyada ingiriiska waxay soo warisay in kiisaska cusub ay kor u dhaafeen afartan kun muddo toddoba maalmood ah tirada bukaanada isbitaalka ku jira ayaa kor u kacay toban boqolkiiba toddobaad gudihiis waxayna gaartay toddoba kun toddoba boqol afartan iyo sagaal isniintii laba boqol labaatan iyo saddex kale oo dhimasho ah ayaa la diiwaangeliyey waana tiradii ugu badneyd tan iyo bishii maarso guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka bandhiga dhaqalaha waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo maxamed xasan timi jalac ayaa farsameynaya intaanu kuwada kulmi doono barnaamijkan kanaxiga sidaas iyo nabadgelyo